bsmi اllahi الرxmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى آlihi وaصxaabihi أجmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaalى baabun fi الصufuufi clى اljanaaزة baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi الصufuufi sufuufta cala اljanaasati janaasada salaadeeda loo safto yacni axkaamta ku jirta caddaynteediibu u baab yahayo qaala xadaanaa moxamed bnu cubaydin qaala xadaanaa xamaadu can moxamed bni isxaaq can yaziida bni abi xabiibin can marhadin اlyasaniyi can malik bni hubayrata qaal qaala rasuulu llaahi sala اllahu calayh waali wasalama rasuulku waxa uu yidhi maa min muslimin muslim ma jira yamuutu dhimanaayo fayusallii calayhi ay ku tukato korkiisa alaaatun saddex ay ku tukanaysa isaga dushiisa alaaatu sufuufin saddex saf oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah ilaa awjaba ilaa waa waajibsadayoo yacnii wuxuu waajibsaday shafaacadoodiibuu helay ayb qaala fakaana maalikun maaliku bnu hubayra wuxuu ahaa ida staqalla haddii uu yaraysto ahlaljanaasati janaasada dadkeeda hadday la yaraadaan jaza'ahum waa kala goynayay alaaata sufuufin saddex saf ayuu u kala jarayay oo u kala goynayey lilxadiidi xadiidkan dartiis oo dadka janaasada ka qaybgelayo ku tukanaya hadday yar yihiin saddex saf ayuu u kala goynayey oo marka iska daba safato si xadiidkan marka uu ugu xasilo qofka mu'minka ah ee janaasadiisa lagu tukanayo xadiidkan isnaadkiisu waa xasan moxamed bnu isxaaq oo mudallis ahna faqad saraxa biاltaxdiidi cinda aruuyaaniyi fii musnadihi aruuyaani musnad aruuyaani ayuu ku caddeeyey moxamed bnu isxaaq xadiidkan isaga oo can aan ku warinayninoo taxdiid ayuu caddeeyey ayb oo hadda riwaayadan annaga noo taallo abu daawuud can yaziida bni abi xabiib waaye laakiin musnadkaas riwaayada ku jirto ayuu markaa taxdiid uu caddeeyey oo uu tilmaamay cilladaa marka waa zuushay xadiidka ibnu xajar iyo alimaamu nawowina way xasaniyeen ayb baabkanna marka axaadiid kalena waa ku jirtaa ayb ayb oo marka sida sunnadu ay tahay marka waxaa weeyaan sufuufta janaasada inay saddex saf ugu yaraan ay noqoto ayaa fadli badan dadku haba yaraada haddii la doonee in laba yacni kow iyo laba iyo saddex loo kala gooyo si qofku marka uu u helo xadiidkan waxa ku jiro baabu itibaaci nisaa'i aljanaa'iza baabu bayaani xukmi itibaaci nisaa'i naagaha raacitaankooda xukunka ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay aljanaa'iza ay raacaan naaguhu inay janaaso raacaan xukunkeeda caddayntiisiibu u baab yahay qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin whuwa abu ayuub alwaashixiyu qaala xadaanaa xamaadu can ayuuba ayb can xafsata can ummi caطiya xamaad bnu zayd bni dirham weyaan can ayuuba can xafsata wahiya xafsatu bintu siriin can ummi caطiyata qaalat nuhiina an natabica aljanaa'iza waa nalaga reebay inaan janaasada raacno walam yuczam calayna nalagumana adkaynin walam yuczam lama adkaynin calaynaa annaga korkeenna nalaguma adkaynin macnaheedu marka waxay jumhuurtu ka fahmeen jumhuuru ahlilcilmi in karaahatu taxriim inaysan ahayn oo karaahatu tansiih inay tahay ayay ka qaateen jumhuuru ahlilcilmi imaam maalik asaga waxuuba u leexday inay bannaan tahayba qowlu ahlilmadiinana waa inay bannaan tahayba iyagu qabaan bannaanaanshadeedana waxaa tusayo ahar ibnu abi shayba uu warinaayo xadiid uu warinayo min xadiidi abi hurayra anna rasuula اllahi sal ly slam kaana fii janaasati nebiga janaasuu dhex joogay fara'aa cumaru cumar wuxuu arkay imra'atan haweeney fasaaxa bihaa waa ku qayliyey faqaala lahu rasuulu اllahi sal ly slam dachaa yaa cumar cumarow iska daayo iskaga tag faina alcayna daamicatun waannafsa musaabatun waalcahda qariibun iyagaba yacni waa u baahan yihiin in geeridu ay xasuustaane yacni iska daabay ka dhigan tahay ayb xadiidka ibnu maajahna waa wariyey kaasay marka iyagu waxay ka qaateen jawaas iyo bannaanaansho laakiin xadiidkan hadda aan hayno annagaoo saxiixa ku sugan waxay leedahay waa nalaga reebay mana nalagu adkaynin marka midna inuu libayaaniljawaas yahay midka kalena uu tusayo in laga fadli badan yahay oo khilaaful owle ay tahay inay janaasada raacaan ayb marka sidaasaana xukunka uu yahayo waa khilaaful owlaa ama karaaha inay janaasada raacaan naaguhu ayb walam yuczam calaynaa qariinadaas baa marka nahyiga taxriimka ka leexinayso ilaa nahyigu wuxuu keenaa taxriim qariinada marka walam yuczam calaynaa ayaa qariino saarifa ah ah ayb baabu fadli الصalaaةi calى اljanaazati wa tashyiicihaa baabu bayaani fadli الsalaati salaada fadligeeda caddayntiisiibuu u baab yahay cala اljanaazati janaazada korkeeda lagu tukado fadliga ay leedahay caddayntiisa iyo wa tashyiicihaa wa fadli tashyiicihaa janaazada sagootinteeda fadliga ku jira caddayntiisa yani in lagu tukado iyo in la sagootiyo la raacay قال xدثنا مسدد وهو بن مسرهد قال xدثنا سفيان وهو الثوري عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة يrwiihi alفaadan marka مصطلح الxadيiثka waa marفوuع xukman hadda qaala rasuul الlahi lama dhihin عan أbi هurayرaةa yrwiihi baa la yidhi marka yrwiihi iyo ynmiihi iyo riwaayatan iyo marفوucan iyo kuli waa alفaad تduل عalى الرفci qaala waxa uu yidhi man tabica janaazatan yani waa marfuuc marka yarwiihi haddii la yidhi nebiguu ka warinaa wahy sala اllahu calayhi waaalihi wasalam man tabica janaazatan janaaso qofkii raaco fasallaa calayhaa ku tukado falahu qiiraadun qiiraad buu leeyahay waman tabicahaa qofkii raaco xataa yufraqa minhaa inta laga dhammeeyo oo laga duugo duugteeda laga dhammeeyo falahu qiiraataani laba qiiraad buu leeyahay asqaruhumaa kan ugu yar midlu uxudin buurta uxud oo kale uu yahay ow axaduhumaa midkood midlu uxudin yanii buurta uxud oo kale uu la egyahay aad bay u weyn tahay marka buurta uxud ayb qiiraadka salaatuljanaaزada marka waxaa lagu qiyaasay buurta uxud uxud salaatuljanaasada qiiraadka laga helaayo ayaa buurta uxud in la eg baa lagu qiyaasay qaala xadaanaa haaruun bnu cabdillaahi وهو الحmاaل cبدالرحمن بن حuسين الhروي قال xdثna المqرئ qال xdثna xayوة cبداللahi بن يزيد المqرئ qال xdثna xayوة qال xdثnي أbو سخر yب وهuو حmayd بن زياد أن يزيد بن عبد الله بن قسyط xdثه أن داوuد بن cاmر بن سعد بن أبي وقاص xadثه عن أبيه أنه kاna عnda بن cمر سacد ayaa iبن cمر agtiisa ahaaday oo la joogay id طلca khabaab بن الأرط ayaa soo id طلca khabaab iبن الأرط ma ah khabaab ayaa soo ظaahiray oo soo muuqday صaaxiب الmaqsuuraةi ayb maqsuurada waxaa la yidhaahdaa qolka sida gaarka u samaysan ee qofka yacni markaa la waardiyeynaayo ama la weyneynaayo ou galo ayaa la yidhaahdaa maqsuurada oo aan laga gelin isaga ayb khabaabkii marka saaxiibulmaqsuura la dhihi yacni ku caanbaxay ayaa soo baxay ayb faqaala yaa cabdallaahiyaa cabdallaahi bna cumar wuxuu yidhi cabdullahi bn cumar walaa tasmacu maa yaquul alaa tasmacu miyaadan maqlaynin maa yaquulu abuu hurayrata abuu hurayra wuxuu leeyahay yaquulu inahu samica rasuula اllahi sal ly slam nebiga yaquulu wuxuu leeyahay inahu samica rasuula اllahi sal ly slam yaquul inuu maqlay nebigoo dhahayo man kharaja maca janaazatin janaaso qofkii la baxo min beytiha gurigeeda ka soo raaco wasallaa calayha ku tukado fadakara macnaa xadiidi sufyaan buu sheegay faarsala ibnu cumara ibnu cumar baa diray ilaa caa'ishata buu u cid diray inuu soo weydiiyo faqaalat waxay tihi sadaqa abuu hurayra abuu hurayra run buu sheegay weliba riwaayada kale saxiixa ku sugan baa waxay leedahay abuu hurayra markuu yidhi ibnu cumar markuu maqlay sidaan ee ninkii salaadda tukadana hal qiraad ninkii janaasada raaciddeeda ku darana labo ayaa wuxuu yidhi qad akara abuu hurayra abuu hurayra waa badiyey ajarkii buu tiradii ka badiyey buu yidhi markaasuu caaisho weydiiyey caaishana waa u sugtay oo waa u qirtay waa jiraa bay tidhi oo sidaa nebigu waa yidhi sala allahu calayh waali wasalam markaasuu ibnu cumar waxa uu yidhi laqad faradnaa qaraariita ayb taas marka xadiidkan taas oo kale ayb waxaan ku xadgudubnay marka ajar fara badan ayb ayb qaala xadaanaa alwaliid bnu shujaacin الsakuuniyu qaala xadaanaa bnu wahbin qaala akhbaranii abu skr can shariik bni cabdillaahi bni abi namir can quraybin can ibni cabbaasin qaala samictu الnabiya salى اllahu alayh ali wasalama yaquul maa min muslimin muslim ma jira yamuutu dhimanaya fayaquumu calaa janaasatihi janaasadiisa ay u kacayaan arbacuuna rajulan afartan nin laa yushrikuuna biاllaahi shay-an aan ilaahay waxba la wadaajinaynin cibaadadiisa cid kale aan wax ka siinaynin ilaa shuficuu fiihi waa laga shafaaco aqbalaa waa laga erga aqbalaa fiihi ninkaa sha'nigiisa waa loogaga erga aqbalaa dadkaas abu sakhr xumayd ibnu ziyaad baa la yidhaahdaa fa huwa saduuqun xasanu اlxadiid shariik ibni cabdillaahi bni abi namirna kalaam baa ku jira oo fiqanimada uu uga soo degaayo saduuqnimada uu ku imaanayo xadiidkana marka muslimna waa wariyey min ariiqi cabdillahi bni wahbin bi hada اlisnaad ayb xadiidkan marka afartan buu sheegay marka afartan qofood oo aan ilaahay u shariig yeelaynin qofkay ku tukato waa laga yacnii ajar badan waa loogu shafeecaa oo shafaacadoodii waa lagu aqbalaa saasuu leeyahay khabaab saaxibu اlmaqsuura waxaa weeyaan ayb isaabada ibnu xajar wuxuu ku yidhi khabaabun mawlaa faatimata binti cutba ibn rabiica abuu muslim saaxibu اlmaqsuura adraka aljaahiliyata waاkhtulifa fii suxbatihi suxbadiisa laysku khilaafay jaahiliyadii ayuuna soo gaaray waa ninkan baabun ay hada kani baabun baab weeyaan annaaru dabka yutbacu la raacsiinayo bihaa iyada almayit almayitu nacam meyidka nacam meydka oo naarta dabka la raacsiinayo ayb qaala marka meydka marka la sagootinayo aadaab tashyiica ku saabsan waayee meydka marka la sagootinayo ma la raacsiin karaa dab ayb oo dab mama la socon karaa taasuu marka baab ugaga dhigay ayb nusakha qaarna waxay qorayaan fi itibaaci اlmeyiti biاnnaar qaala xadaanaa haaruun bnu cabdillaahi qaala xadaanaa cabdusamad cbdsamd bn cabdilwaari xadaana bn اlmuhanى qaala xadaana abu dawuud qaala xadaana xarbu yacni bna shadaadin qaala xadaana yaxya qaala xadaanii baabu bnu cumayri qaala xadaanii rajulu min ahli اlmadinati can abihi can abi hurayra can الnabiyi salى اllahu عalيyه ali wasalam qaal laa tutbacu اljanaaزaةu janaazada lama raaciyo bisawtin cod walaa naarin iyo dab yani cod qayla lama raaciyo dabna lama raaciyo zaada haaruunu haaruun wuxuu ku daray walaa yumshaa bayna yadayha horteedana lama socdo horteedana lama socdo xadiidkan marka nin mubhamaa ku jiro can rajulin min ahli اlmadiinati isaga iyo can abiihi labadoodaba waa mubhamiin baabu bnu cumayrna daara quطni majhuul buu ku tilmaamay xadiidkiisanna wuxuu ka yidhi fii su'aalaati اlbarqaani yutraku hada اlxadiid xadiidkan waa laga tegayaa oo yacni kaannahu inuu daara qudni xadiidka daciifiyey ayb tarjamada iyo xadiidka marka waa isleeyihiin laakiin alimaam maalik baa muwaطa wuxuu ku soo saaray can saciid almaqburiyi can abi hurayra annahu nahaa an yutbaca bacda mowtihi binaarin markuu dhintay in dab la raacsiiyo oo marka la sagootinayo dabqaad iyo waxaan marka iyomaa dabba sideeda la raacsiiyo waa reebay abu hurayro marka ku waqfiyey ayb riwaayada marka oo imaam maalik uu warinayo ibnu cabdilbar kitaabka istidkaarka wuxuu ku yidhi qad ruwiya can xadiidi abi hurayrata marfuucan can الnabiyi salى اllahu عalيyه ali wslam annahu qaal laa tutbacu اljanaazaةu bisawtin walaa naar walaa aclamu bayna اlculamaaءi khilaafan fii karaahati dalika ibnu cabdilbar waxa uu yidhi ma ogi culummada dhexdooda wax khilaaf ah arrintaas inay karaaho tahay arrintaa inay karaaho tahay khilaaf kuma jiro ma ogi buu leeyahay khilaaf ku jiro waruwiina can abi saciidin اlkhudriyi wacimraana bni xusayn waabi hurayrata saddexdaa saxaabi annahum wasaw bian laa yutbacuu binaarin walaa naayaxatin mid qaylinayso oo barooranayso iyo dab inaan midna lala sagootinin walaa yujcala calaa qatiifatin xamraa kaarbad gaduudan ama mara yacnii mara guduudanna inaan lala raacinin ayb wa adunnu itbaaca aljanaa'izi binnaar waxaan u malaynayaa buu leeyahay janaasada raacsiinteeda la raacsiinayo dab kaana min afcaalihim biljaahiliyati nusikha bilislaam jaahiliyadii afcaal ay samayn jireen inay tahay islaamkiina baa lagu nasakhay yani islaamkaa joojiyey buu ka wadaa wa huwa min ficli nasaaraa waa nasaarada ficilkooda walaa yenbagii an yutashabbaha biafcaalihim nasaarada afcaashooda in la isu ekaysiiyana ma bannaana oo ma habboona uma qaala wafii ma dakarna min ijmaaci اlculamaa'i fiihi shifaaءun in sha allah ayb meeshaan marka ciladii buu ku daray ibn cabdilbarow waxa ay tahay waa min jinsi camali الnasaara nasaarada camalkooda ama min jinsi acmaali اljaahiliya kaana nebiga salى اllahu alayh ali wasalam wuxuu amray in la khilaafo ayb gaaladaas saxaabo badanna marka way dardaarmeen saa darteed marka tarjamada baabku waxa ay tilmaamayso xadiidku daciif haba ahaado laakiinse aahaartaas saxaabada iyo camalkaas jaahili inuu yahay la ogaaday baa waxay keenaysaa in marka laga fogaado waxaa la mid ah wakhtiyadan dambe dadka markay dadka qaarkood dhintaan madaafiicdan ay u ridaan iyo qofkii baa lagu sagootinaa la leeyahay iyo muustikada qaylada badanoo ay ka dul yeeriyaan iyo waxaasoo dhan lama ogola janaasadii haddii la diiday in qur-aan kor loo qaado iyo adkaartii in kor loo qaado oo in sukuud la laasimo lagu tadabburo geeri yacnii la fiirfiiriyo geerida iyo si loogu waansamo maadaama loogu talagalay famaa baaluka marka muustika iyo wax kaloo xaaraan ay madaafiic ayb baabu اlqiyaami liljanaaزati baabu bayaani xukmi اlqiyaami istaagga loo istaagayo xukunkiisa caddayntiisii buu u baab yahay liljanaazati liajli اljanaazati loo istaagayo janaazada darteed yanii janaazada darteed in loo istaago xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu u baab yahay ayb qال الإmام أbو dاود رحimه الله تaعالى xadثna مسدد qال xadثna سفyان عن الزهري عن sالم عن أbيه عن cاmر بن ربيcة يبلغ bه النبي sلى الله عليه لي وsلم يبلغ bه النبي sl اه ل sلم waa marفوuع xukma iyadana qaala rasuul الlahi lama dhihin yبلغ bه النبي sl اه sلم إda ra'ayتm جناaزة hadaad جناaزة aragtaan faqumuu laha u istaaga xataa tukhallifakum intay idin dhaafto ow amase tuudaca intii dhulka laga dhigaayo waxaa laga qaadanayaa marka janaasada in loo istaago ayb ayb xadiidkan marka min riwaayati sufyaan can الzuhriyi can saalimin can abiihi weeyaan ayb bukhaari iyo muslim baana soo saareen waa xadiid saxiix ah qiyaamkan marka ahlucilmigu waa isku khilaafaan ibnulmundir sida uu sheegay daa'ifa waxay tidhi waa loo istaagayaa abu mascuudin albadri abu saciidin alkhudri qays ibnu sacad sahl ibnu xunayf saalim ibnu cabdillaahi taabiciinta ka midaasay ku tageen daa'ifo kalena waxay ku tageen qofku inaanu janaaso soo martay u istaagaynin oo saciid ibnu musayib baa janaaso la soo marsiiyey ma istaagin curwat bnu zubayrna waa ku ceebay jiray qofka sidaa yeelo imaam maaligna wuxuu yidhi laysa cala arajuli an yaquuma liljanaasati idaa ra'aahaa inuu u istaaga maaha imaam axmed isagu waxa uu yidhi ha u istaago innamaa daa cala alqaacidi yaquum riwaayo kalena wuxuu yidhi man qaama liljanaasati fadaaka waman lam yaqum dahaba ilaa xadiidi caliyin ninkii u istaagana waa kaas ninkaan u istaagin oo iska fadhiyana xadiidka imaan doono cali buu qaatay buu yidhi bacdu ahlicilmina waxay dhaheen istaaggan markii dambe waa la nasakhay waxaa lagu nasakhay xadiid cali ibn abi aalib ee imaan doono ayaa lagu nasakhay xukunkan waa jiri jiray markii dambe waa la nasakhay arrimahaas marka aadow alimaam ibnulqayim oo uga hadlay wuxuu yidhi tahdiibu sunanka waqad ikhtalafa ahlulcilmi fi اlqiyaami liljanaaزati wacala alqabri ahlucilmiga waxay isku khilaafeen buu yidhi janaazada in loo istaago iyo qabriga la dul istaago fii arbacati aqwaalin afar qowl kan koowaad ana dalika kullahu mansuuqun kulli waa la nasakhay qiyaama taabicihaa qofka janaasada raacayo kan isaga raacay janaasado taabica ah yacnii waa la nasakhay istaagiisa iyo wa qiyaama man marat calayhi laba qolow nin waa fadhiyaa janaasada lamaba socdaba ninna janaasadii buu la socdaayo waa waa waa mushayic janaasadii buu sagootinayaa qoladan iyagu waxay leeyihiin kulli waa la nasakhay kan fadhiyana ma istaagaayo midka raacayna hadduu doonaa iska fadhiisan karaa ayb wa qiyaama man marat calayhi wa qiyaama almushayici cala alqabri kulligood qaala haaulaa'i wamaa jaa'a min alqucuudi fadhiga ku soo aroorayoo yimidna nasakha haada kullahu xadiidka cali ee soo socdee naskhiga sheegaya kulli yaa yacnii sheegaya nebiga markii dambe waa fadhiistay kaasaa lagu nasakhay oo axaadiidtan qiyaamka waa la nasakhay qoladaa tidhi ibnuulqayim marka wuxuu yidhi wahada almadhabu daciifun min alaaati awjuh madhabkan waa daciif buu yidhi saddex wej ayuu daciif ku yahay axadihaa ana sharda naskhi nasakha shardigiisu waxaa weeyaan almucaaradatu shay xadiid xadiid buu nasakhay marka la dhahayo waxaa shardiga almucaarada labada xadiid inay iska hor imaanayaan kow wata'ahur iyo inuu dembeeyey midka naasikha ah wa kilaahumaa muntafin fi alqiyaami cala alqabri bacda addafni labadooduna waa muntafin buu yidhi markaa waa wax la yacnii wax la anfiyey waaye fi alqiyaami cala alqabri bacda dafni meydka marka la duugo kadib ama marka la duugayo qofku inuu taagnaado ta ku saabsan ta'ahur iyo mucaarada midna ma leh wa fi istimraari qiyaami almushayiciina xataa tuudac iyo dadka sagootinaya ilaa janaasada dhulka laga dhigo ma fadhiisan karaan ta ahna mucaarado iyo ta'ahur male labadooda wainamaa yumkinu dacwa اnaskhi fii qiyaami اlqaacidi alladii tamuru bihi اljanaaza naskhigu waxay mumkin ou noqonayaa ama suurtagal ou noqonayaa qofkii asaga aan awalna la soconin duugtiina aan ka qaybgelaynine iska fadhiyo ee janaasada lasoo agmariyo kaas inuu istaago waa la nasakhaydiisa axaadiidtan ay leeyihiin waxbay nasakhday waa suurtagal weyi الثاني wجka labaad أن أxاadiiث القiyaami kaثiiraة صarيixaة fii macnaaha أxaadiidta istaagidda ku saabsan janaasada in loo istaagayo waa أxaadiiث badan صaxiix ah sariixna macnaheedu uu yahay labo wejka labaad faminhaa waxaa ka mida buu yidhi أxaadiiثtaas xadiiث caamir bn رabيcة wahuwa fi الصaحيixayn وفي bacضi طرqihi إida ra'ى أxadكm الجanاaزaةa fain lam yakun maashiyan macaha falyaqum xataa tukhlifahu yani waa haddii uu midkiin janaaso arko fain lam yakun maashiyan macahaa hadduunan la soconaynin falyaqum ha istaago xataa tukhlifahu intay janaasada ka dhaafto ow tuudaca min qabli an tukhlifahu ama intaynan dhaafin ka hor in la dhigo haddii dhulka la dhigo waa iska fadhiisan karaa wfii lafdin idaa ra'aa axadukum اljanaazata falyaqum xiina yaraaha xataa tukhlifahu wa minhaa waxaa ka mida xadiidu abi saciid huwa muttafaqu calayhi wa lafduhumaa waida اtabactum janaazatan falaa tajlisuu xataa tuudaca haddaad janaazo raacdaan ha fadhiisanina inta laga dhigo wa fii lafdin lahumaa idaa ra'aytum اljanaazata haddaad janaazo aragtaan faquumuu istaaga faman tabicaha falaa yajlis xataa tuudaca ninkii raacanayounan fadhiisanin ilaa janaasada laga dhigo wahuwa daliilun cala alqiyaami fi lmas'alatayn xadiidkan marka labada mas'aleba kii la soo mariyo iyo midka raacaya labadaba inaynan fariisanaynin oy taagnaanayaani nas uu ku yahay wa minhaa xadiidu jaabirin fii qiyaamihi lijanaasati yahuudiyin nin yahuudi janaasadiisa u istaagay nebiga wahuwa fi saxiixayn isaga bukhaari muslim baa soo saaray wa tacliiluhu nebigu wuxuu ku cileeyey bianna dalika karaahiyatan wa tacliiluhu ku cillayntiisa bianna dalika karaahiyata an tudawilahu tacliilun baatilun yacnii in lagu cileeyo janaaso yahuudiya inay ka kor noqoto ayuu nebigu diidayaa saas darteed buu u istaagay oo fadhiga uga kacay waa tacliil baatil ah buu yidhi fa ina اnebiya salى اllahu alayh ali wasalam callala bikhilaafihi maxaa yeele nebiga wuxuuba ku cileeyey arrinkaa wax ka duwan ayb ixdaaha saddexda cillo oo nebiga ka sugnaato mansuusada ah qowluhu ina almowta fazacun ina almowta fazacun geeridu waa argagax buu yidhi nebiga saasuu ku cileeyey maxaa u istaagaysaa marka la yidhi wuxuu yidhi ina almowta fazacun mowtku waa argagax hadduu argagax leeyahayna in layska fadhiya ma aha layskaga fadhiyo ayb dakarahu muslimun fii xadiidi jaabir muslim baa wariyey wa qaala ina almowta fazacun faidaa ra'aytum اljanaazata faquumuu ahaaniyatu midda labaad annahu qaama lilmalaa'ikati cillada waxay tahay nebigu inuu malaa'igta u istaagay kama rawa الnasaa'iyu can anas ana janaazatan marat birasuuli اllahi sal slam janaaza nebiga soo martay faqaama waa istaagay faqiila inaha janaazatu yahuudiyin rasuulka ilaahay waa yahuudi janaasadiisa faqaala inamaa qumnaa lilmalaa'ikati annagu malaa'igtaan u istaagnay buu yidhi haddana waa cillo kale tanna ahaaliatu tan saddexaad altacliilu bikownihaa nafsan nafsad inay tahay buu ku cileeyeyo wahada fi saxiixayni min xadiidi qays bni sacd wasahl bni xunayf qaala ina rasuula اllahi sal l slam marat bihi janaazatun baa soo martay faqaama waa istaagay faqiila inahu yahuudiyun baa la yidhi faqaala alaysat nafsan war miyaynan nafsad ahayn buu yidhi waxaa fahaadihi hiya alcilalu ahaabitatu canhu saddexdan cillo cillo mansuuso ah oo nebiga ka sugnaataywa mustanbada ma aha cilladan kale inay ka dheeraatou diidayana waa cilo mustanbada wa cillada mustanbadada iyo midda mansuusadana mansuusadaa xoog badan masaalikuulcilla ay markay ka hadlayaan fuqaada وأma التacliilu بأnnahu karaahiyaةa an tuطawilahu inay yani iska dheerdheerayso falam yأti fii شhayءi min طرqi hada الxadiiثi صaxiixati kuma imaano walow qudira ثubuuتuha fahiya dan min الraawi haddii xataa la qadara inay wax jiro tahay raawiga unbaasaa malihiisa وتacliil النabiي sal اه sلم اladii dakarahu bilafdihi أwlىa imaamu shaafici baa cilladan mustanbadadaa qabsaday laakiin cilla mustanbadayadoo mansuuso joogto maya fa haadihi alaxaadiidu maca karatihaa marka ibnuulqayim wuxuu yidhi axaadiidtan maca karatihaa badnaanteeda iyo sixatihaa lala qabo kayfa yuqadamu calayha xadiidu cubaadata maca dacfihi seebaa looga hormarinayaa xadiidka cubaado oo daciifa waa imaan doonaa xadiidu cubaada janaasadaha loo yacni markii dambe waa la fadhiistay saasoo kale uu leeyahay ma janaasada yacnii waa istaagay haddana waa fadhiistay wa xadiidu caliyin see looga hormarinayo xadiidka cali wain kaana fii saxiixi muslim haba ahaada xadiidka cali fa huwa xikaayatu ficlin laa cumuuma lahu ficil nebigu sameeyey waayo ee qowl ma aha yanii cumuumkana waxaa la yidhaahdaa waa min cawaarid اlaqwaal yani laa min waxaa weeyaan laa min cawaarid اlafcaal afcaasha nebiga iyo ficilka nebiga cumuum male isaga aqwaashaa cumuum les ogtahay ayb marka waa xikaayo waay bimujaad xikaayatu ficlin ficil nebiga sameeyo laga sheekeeyey nasqigu marka xaggee uga imaanayaa marka walaysa fiihi lafdun caamun yuxtaju bihi cala اnaskhi lafdi caam ah oo nebiga laga wariyey oo naskhiga tusayana maleh wainamaa fiihi waxaa uu ku jiro annahu qaama waqacda nebigu waa istaagay waana fadhiistay baa ku jirta وhada ydul calى axadi amrayni marka xadiidka cali laba arrin buu tusayaa ima an yakuuna kullu minhuma jaaئisan ayb laba arrin buu tusaa buu yidhi marka xadiidka cali ima an yakuuna kullu minhuma jaaئisan fadhiga iyo istaaguba labadu inay bannaan yihiin wاlأmru bاlqiyaami laysa calى اlwujuub istaagga lays amrayna in aanu waajib ahayn halle istaagadu waajib inaysan ahayn baa laga qaadanayaa wahada wlaa min annaskhi naskiguna jamcan baa ka fiican in axaadiiث اlqucuud lagu xambaaro yacnii qariina saarifa lilwujuub inay inay tahay axaadiidta yacnii nebigu inuu istaagay amarka aho istaag amar yacnii falyaqum iyana amarkaas inuu amru nadbi yahay ayb naski maxaa yeelay waxaa ku sugan naski haddii la aado labada deliil mid in la qaato kanka midna in laga tago laakiin labada deliil haddii laadaan haddii la jamciyo icmaalu daliilayni أwlaa min الnaski naski iyo tarjiix jamciga ka fiican qaala imaam markaas imaam axmed hadalkiisa iyo keenay marka wuxuu yidhi wabihi ta'talifu اladillatu adiladu taasay marka ku wada kulmaysaa ow yadullu calaa naski qiyaami اlqaacidi aladi yamuru bihi biاljanaazati duuna istimraari qiyaami mushayiciha ilaa akhirihi ahaaliu wejka saddexaad ayb hore usoo sheegay moogtahay wuxuu yidhi naski ma tusaayo wejka saddexaad ana axaadiiث alqiyaami lafdun sariix axaadiiث اlqiyaam waa lafdi sariix wa axaadiiثu tarkina in qiyaamka layska dhaafo layska fadhiisto inamaa huwa ficlu muxtamalun waa ficl muxtamal lima dakarnaa ficlu muxtamilu lima dakarna min alamrayn buu ixtimaalaya fadacwa اnaski غayru bayinati wاllahu aclam marka baxi maatica waay masaladan aad u daaweeyey marka tahdiibu sunanka meeshan oo uga jiro horta ogaada masalada marka naskiga waxaa ka fiican xadiidta marka la jamciyo waxay keenaysaa qiyaamkana waa lays amray oo lama nasakhin xukunkaas bacda nebina dadaa sameeyey xataa saxaabada qaar baa markuu nebiga dhintay kadib samey jiray marka naski ma jiran ayb oo qofku marka waxaa weyan istaaggii waa leeyahay haddii uu doonana waa fadhiisan karaa waajib ma aha qiyaamka waa sunan قال xdثna أحمد بن يuنس وهو اليربوعي قال xdثna زhير قال xdثna سhيل بن أبي صالح عن بن أبي سعيiد الخdري عن أبيه qال qاla رsuuل الله صلى اه علي وسلم نبgu waxa uu yidhi إida تبcتm الجناaزة haddaad raacdaan falaa تجlisوu ha fadhiisanina xatىa tuuضca inta laga dhiga جناaزada qال أبو dاود rwى hذا الxadيiث سفyاn الثwري عن سhيل بن أبي صالح can abihi can abi hurayrata qaala fiihi xataa tuudaca biاlardi inta dhulka laga dhigaayo warawaahu abuu mucaawiyata can suhaylin qaala xataa tuudaca fi اllaxdi iilka inta laga dhigaayo wa sufyaanu axfadu min abi mucaawiya sufyaan baana ka xifdi badan abuu mucaawiyata dariif qaala xadaثna muhamed bnu اlfadl alxaraaniyu اlmahzuumiyu qaala xadaثna اlwaliid qaala xadaثna abuu camrin can yaxya bn abi kaiir can cubayd illaahi bni miqsam qaala xadaanii jaabirun qaala kunaa maca اnabiy sal ll slam nebigaan la jirnay id marat binaa janaazatun janaazaana soo martay faqaama lahaa nebiga waa u istaagay falamaa dahabnaa markaan doon tagnay linaxmila inaan qaadno idaa hiya janaazatu yahuudiyin yahuudi janaasadiisba waa faqulnaa waxaanu nidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow inamaa hiya janaazatu yahuudiyin weeyaan faqaala waxau yidhi ina almowta fasacun geeridu waa argagax faidaa ra'aytum janaazatan faquumuu haddaad janaaso aragtaan istaaga nakiratun fii siyaaqi shardi ayi janaaso waa marka gaal iyo muslim waxuu doonaba ha ahaadeen ee midda yahuudda inay ka dheeraato nebiga diidaaye iyo waxaa diidaysaba lafdigan ban qaala xadaثna alqacnabiyu can maliki can yaxya bni saciidi can waaqid bni camri bni sacdi bni mucaadin اlansaariy can naafic bni jubayr bni muطcim can mascuud bni اlxakm can caliy bn abi طaalib ana اnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebiga qaama fi ljanaa'izi janaasooyinka waa u istaagay uma qacada bacdu waa fadhiistay haddana mar dambe waa midda uu lahaa xikaayatu ficlin weeyaan naski ma tusayso waxay tusaysaa inay sunno tahay qiyaamka waajib ounan ahayn ayuu keenayaan qaala xadaثna hishaam bnu bahraam almadaa'iniyu qaala ahbarana xaatim bnu ismaaciil qال xdثna أbو الأصباط الxاariثiي عن cبدالله بن سليمان بن جuناadة بن أbي أمyة عن أbيه عن جدي عن cباadة بن صاmت qاala kاna رasuul الlahi صلى اه sلم يquumu في الجناaزة nebiga جناaزada waa u kici jiray xatىa tuuضca في اللحdi inta godka laga dhigo famara xbr min اليهوud ayaa soo maray faqاala hkda nfcل annaguna sidaasoo kale an yeelnaa جناaزada waa u istaagnaa fajalasa الnabiyu sal l slm nebiga waa fadhiistay wa qaala waxa uu yidhi ijlisuu fadhiista khaalifuuhum khilaafa xadiidkan marka ibnuulqayim kii uu sheegaayey waa xadiidu cibaado oo daciif ah maaha in looga tago inuu lahaa axaadiidta saxiixaynka ku sugnaatay xadiidkan marka waa daciif abulasbaaq alxaariثiyu ayaa ku jiro wahuwa bishر bnu raafic cabdullahi bnu sulaymaan baa ku jiro wahumaa daciifaani sulaymaan bnu junaadatana munkaru اlxadiiث weeyaan xadiiث cibaada waa daciif xadiiث calina inamaa huwa xikaayaةu ficli labada xadiiث oo ka hor oo yanii daahirka inay ka hor imaanayso loo maleeya labadaas midna waa daciif midka calina waa ficil ayb marka lafdi caam ah oo naskhi tusaya kuma jira xadiid caliyi ayb radia allaahu canhu saxaabadana gadaashiis qaar baa istaagi jiray walidaalika marka janaasa hadday ku soo marto istaagiddeedu waa fiicanta waa sunno mowdka argagixiisa wuxuu keenaya in la istaago la fiiriyo ictibaar iyadoo meel layska fadhiyo layska sheekaysanayo intay janaaso soo martay layska fadhiyo yacni cilladaa nebiga uu tilmaamay yaan sidaa keenaynin baabu اrukuubi fi اljanaazati baabu اrukuubi baabu bayaani xukmi الrukuub fuulidda ama koridda xukunkeeda caddayntiisiibu u baab yahay fi اljanaazati janaazada loo koro yani janaazada marka la sagootinaya in gaadiid la raaco yani qofka uu gaadiid isticmaalo mase inuu lugeeyo miya mase gaadiid uu isticmaali karaa قال xدثنا يحيى بن موسى البلخي قال xدثنا عبدالرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن cوف عن ثوبان أن رsuuل اللhi صلى اه علي وسلم نبga utiya بdaaبة baa loo keenay daaبd وهuوa مaعa الجناaزة isagoo جناaزada la jira فأbى أn yarkabahaa inuu fuulo waa diiday falama انصرفa markuu soo gadoomo جناaزadii ka soo dhammaaday oo uu soo laabanayo utiya bidaabatin baa loo keenay farakiba waa soo fuulay ayb faqiila lahu arrinkaabaa wax loogaga yidhi faqaala wuxuu yidhi inna almalaa'ikata malaa'igta kaanat tamshii way soconaysay falam akun liarkaba marka anigu malaa'igtiio socotay inaan anigu gaadiid raaca ma ahayn falam akun ma aanan ahayn liarkaba inaan fuulayo wahum yamshuuna iyagoo lugaynayo falamaa dahabuu markay iska tageen malaa'igtii rakibtu waan soo fuulay ana gaadiidkii ayb xadiidkan marka isnaadkiisa bazaar ayaa xasaniyey sida mundiri mukhtasarka uu uga soo guuriyey xaakimna waa saxiix yeele dahabina waa ka aamusay cabdulxaq ilishbiili isaguna waa ka aamusay musaxixan lahu ibnuulqataan ilfaasina ma tacqiibinin ibnu daqiiq ilciidna xadiidkan iqhtiraaxa ayuu ku saxiix yeelay kitaabkiisa musalaxa ah waxaana daahirkiisu marka uu tusayaa janaasada inaan gaadiid loo raacin marka laga soo noqonayo in layska soo fuula dhib ma laha laakiin yacnii waxaa laga yaabaa marka khilaaful owla inay iska tahay maxaa yeeley bal yacni axaadiid waxaa soo aroortay gaadiid in la raaci karo nebigu uu fuulay iyo ama uu yacnii axaadiid laga fahmayo yaa soo aroortay uu keeni doona abu daawuud ayb qaala xadaثna cubaydالlahi bn mucaad qaala xadaثna abi qaala xadaثna شhucba can simaakin samica jaabira bna samurata qaal sala الnabiyu salى اllahu عalيه ali wslam nebiga wuxuu ku tukaday cala bni daxdaax wanaxnu shuhuudun annagoo goobjoog ah uma utiya bifarasin baa loo keenay facuqila waa la dabray oo dhulkaa lafay waa loo celiyey xataa rakibahu intuu ka fuulay fajacala yatawaqasu bihi fajacala wuxuu gudagalay yatawaqasu bihi inuu la boodboodayo faraskii wanaxnu annaguna nascaa aan ordayn xowlahu dhinaciisa dhinacyadiisa aan dadaalayn xadiidkanna marka wuxuu tusayaa in gaadiid la raaci karo imaam muslimna waa soo saaray xadiidkan oo kale alimaamu nawowina sharaxa muslimka wuxuu ku yidhi fiihi jawaasu mashyi اljamaacati maca kabiirihim alraakib inay dadkana lugeeyaan kabiirkooda weynna oo gaadiid isagoo saaran ay ka garab lugeeyaan inay bannaan tahay waannahu laa karaahata fiihi fii xaqihi walaa fii xaqihim iyaga isagaba karaaha uma aha idaa lam yakun fiihi mafsada haddaynan ku jirin wainnamaa kuriha dalika idaa xasala fiihi intihaakun liltaabiciina aw kiifa icjaabun wanaxwuhu fii xaqi taabici ow naxwi dalika min almafaasid haddii looga cabsanayahaa janaasadiina in gaadiid loo raaci karo baabu اlmashyi amaama اljanaazati janaazada hor haddii la lugaynayo marka ama la soconaayo horay gadaal intee laga soconayaa janaasada janaasada horteeda socodka laga socdo caddayntiisiibu u baab yahay kan bacdu ahlilcilmi waxay dhaheen janaasada horay baa laga soconaya bidaliili maxaa yeelay dadkan ninkan meydka sagootinayaan waa bimansilati dad isaga u ah ergo ergaduna qofka waa ka horraysaa mar walba saasay dhaheen ila janaasada waa shafaaco waa nooc shafaaco ah shafaacadana qofka shafeecayana qofka uu ka soo horreeya raakib haddii uu yahayo gaadiid saaran yahayna gadaal inuu soo socdo siduu keeni doono laakiin haddii horay laga socdo dadka lugaynayo horay gadaal midig bidix meeshay doonaanay ka socon karaan dhib ma laha qaala xadaana alqacnabiyu qaala xadaana sufyaanu bnu cuyayna can الzuhriyi can saalimin can abiihi qaal ra'aytu rasuul اllahi salى اllahu عalيh ali wasalam nebigaan arkay wa abaa bakrin iyo wa cumara yamshuuna amaama aljanaaza janaasada horteeda iyagoo socdaan oo aan gadaal ka soconnin waay xadiidkan marka isnaadkiisu waa saxiix laakiin waxaa laysku khilaafay اkhtulifa fii wasli hada اlxadiidi wa irsaalihi xadiidkan inuu mawsuul yahay iyo inuu mursal yahay oo aلzuhriyu yani can الnabiyi salى اllahu عalيh ali wasalam saa inuu yahay oo in la saalim can abiihida lagu daro ayaa yanii miyuu sax ku yahay mase mursalnimo ayuu sax ku yahay yaa laysku hayaa mawsuulka waxaa rajaxay ibnulmundir owsadka iyo ibnu xibbaan iyo ibnu xasmi iyo bayhaqi ibnu cabdilbar nawowi ibnuljawsi ibnulqaطaani alfaasi ibnulqayim fii tahdiibi sunan ibnulmulaqin fi lbadri اlmuniir ayb mawsuulka ayay saxiix yeeleen waxayna cuskadeen sufyaanu bnu cuyayna iqatun xaafid ayb riwaayadanna waa dabdiyey weli ibnulqayim marka tahdiibka aan feerin qال الxاaفظ شhمس الدين بن الqيم ومiثل hذا يعnي qwل الmndiriي mndiri baa wuxuu yidhi irsaalka ayuu rajaxay irsaalkana amo badan baa rajaxayaano tirmidi iyo bukhaari iyaa ka mida nacam xadiikan marka waa laysku khilaafay ayb markaasuu wuxuu yidhi وmiثل hذا yani qowlka mndiri oo kale سufyaan بن cuyayna min الأhbاaط الxuفاaظ wuxuu yidhi sufyaan wuxuu ka mid ahaa ragga yani أbaada oo xufaada waqad أtaa biziyaadaةi ziyaaduu la yimid calىa man arsala xadiidka qofkii irsaaliyey isagu ziyaadow kala yimid ila irsaal iyo wasli yaa ziyaado watan irsaalka iyo wasliga yaa ziyaado watan wasligaa ziyaado watan ninka irsaalka sameeyey taabici nebiguu aaday ninkan kalena taabicigii iyo ciddii uu ka maqlay saxaabada ilaa nebigu saa ku tegey marka wuxuu yidhi fawajaba taqdiimuhu in la hormariyaa waajib a marka yacnii riwaayada mawsuulada in laga hormariyo maadaama ziyaado ay tahay hadalkaas uu xadiidkan yani ku rajaxay wasliga iyo irsaalka wasliguu rajaxay mundiri wuxuuna u cuskaday sidaan sufyaan bnu cuyayna min alahbaati alxufaad ziyaadou la yimid mursalka ka ziyaado ah saa darteed baa loo hormarinayaa buu yidhi qowlka culummada kale marka waa laga xoog badan yahay hadalkaas marka wuxuu yidhi oo kale ibnuulqayim laa yacba'u bihi a'immat اlxadiidi shay-an culammaa اlxadiid waxba kuma tiriyaanu yidhi warkaasoo kale ayb walam yakhfa calayhim ana sufyaana xujatun iqatun culummada xadiidka kama qarsoonayn sufyaan inuu iqo yaho xujo yahay wa annahu qad wasalahu inuu wasliyeyna waa ogaayeen falam yastadrik calayhim اlmuta'akhiruuna shay-an lam yacrifuuhu ninkii intaa sheegay marka sufyaan iqatun xuja waa wasliyey wasliguna waa ziyaado ninkii intaa keliya cillo yanii xadiidka ku difaacay waxa ma keeni inuu yidhi mutaqadimiintii hore waxaynan aqoonin ama wax ka qarsoonaaday oo uu sheegay meesha ma yaallaan see la yeela marka وqاaل aakharuuna kuwo kale waxay dhaheen qad taabaca bnu cuyayna ayb calىa riwaayatihi إiyaahu can الزuhriyi can saalimin qad taabaca bna cuyayna ibnu cuyayna waxaa mutaabaceeyey riwaayadan waslinnimada waxaa ku mutaabaceeyey yaxya bnu saciid wamuusa bni cuqba yaxya bnu saciid wamuusa bnu cuqba waziyaad bnu sacdi wabakru wamansuur wabnu jurayj wagayruhu markaas o dhan baa mutaabaceeyeenoo xadiidka wasliyey وrawaahu can الزuhriyi mursalan ayb zuhri waxaa mursal ahaan uga wariyey maalikun wayuunus wamacmar walaysa haaulaa'i aladiina wasaluuhu biduuni aladiina arsaluuhu kuwo kalena waxay dhaheen ibnu cuyayne rag badan baa xadiidka mowsuul ahaan ula wariyey ayb waxa khilaafayna waa maalik yuunus macmar dad badan iyo dad badanay kala yihiin qole saasay marka ku wasliga ku rajaxday fahada kalaamu calىa طariiqati a'immati اlxadiid kan wuxuu yidhi waa kalaam calىa طariiqati a'immati اlxadiid ah laakiin wafiihi istidraakun wafaa'idatun tustafaadu hadalkan waa saliim waxaa lagu naqdin karaa buu yidhi laakiin istidraag baa ku jira warkaan musallam ma aha intaas baa ibn cuyayne la warisay musallam ma aha qaala almusaxixuuna liirsaalihi marka kuwa xadiidka mursalnimadiisa saxiix yeelay waxay dhaheen alxadiidu huwa lisufyaan xadiidka sufyaan baa iskale bis wabnu jurayj akhadahu can sufyaan ibnu jurayjna sufyaan unbuu ka qaatay halkii meelaan weli joognaa bay yidhaahdeen marka ibnu jurayjka waa mutaabic aad leedihiin sufyaanuu ka qaatay weli sufyaan unbuu ku wareegaya xadiidka qaala الtirmidiyu qaala ibnu اlmubaarak ibnu اlmubaarak waxa uu yidhi waara bna jurayj akhadahu can sufyaan waxaan arkaa buu yidhi aniga ibnu jurayj xadiidka inuu sufyaan ka qaatay qaaluu waama riwaayaةu mansuur waziyaad bni sacdin wabakrunna fainahaa min riwaayati hamaam saddexdaa kale oo waa mutaabicayn laleeyahayn iyadana riwaayadooda waa min riwaayati hamaam waqad qaala الtirmidiyu fi اljaamic warawaa hamaam bnu yaxya hada الxadiiث can ziyaad bni sacdi وmansuur وbakr وsufyaan can الزuhriyi can saalim can abihi wainama huwa sufyaan bnu cuyayna rawaa canhu hamaam yacni ana اlxadiiثa lisufyaan waxdahu warawaa canhu hamaamu kadalika wfii hada nadaru laa yakfىa tirmidi isagu wuxuu le marka intan in lagu daro sax ma aha wuxuu sax ku yahay hamaam can sufyaan dadkan kale lagu cadfay marka nooc tadliisulcaطf camal iyuu ka dhigaya yani wax saas oo kale laakiin middan ibnuاlqayim waxauu yidhi nadar baa ku sugan faina hamaaman qad rawaahu can haaulaa'i can الzuhriyi intan buu ka wariyey can الzuhriyi wayabcudu an yakunuu kulluhum dallasuuhu can sufyaan dhammaantoodna inay sufyaan ku tadliisiyeen macquul maahan buu walam yasmacuuhu min الzuhriyi aynan ka maqlin wahada yaxya bnu saciid waa kan buu yidhi yaxya bnu saciidin اlqaطaan maca tahabutihi waitqaanihi yarwiihi kadalika can الzuhriyi waa kan yaxya bnu saciid baa saas u werinayo zuhri uga werinayo ayb wakadalika muusa bnu cuqba muuse bnu cuqbana waa kaas faliأyi شhayءin yuxkamu lilmursiliina calى اlwaasiliin marka sheegeebaa haddii yaxya bnu saciidin اlqaطaanna iyo muusa bnu cuqba ay wariyeen sida sufyaan u wariyey maxaa marka dadka mursiliinta loogu xukumayaa oo kuwa marka waasiliinta looga xukumaya xadiidka ile laba imaamoo kalaalow ayaa wehelisa ibnu cuyayna waqad kaana ibnu cuyaynata marka qariino kalena waa tan ibnu cuyayna wuxuu ahaa musiran calaa waslihi waxuu ku gafay iyo wuxuu ku wahmiyey maahane waa ku adkaysan jiray xadiidkan mowsuulnimadiisa wa nuudira fiihi waa lagula dooday waa lagula murmayo waa lagula dooday faqaala waxa uu yidhi aلzuhriyu xadaaniihi miraaran hal mar maahan buu yidhi aniga zuhri baa marar badan ii sheegay fasamictuhu min fiihi afkiisaan ka maqlay yuciiduhu wayubdiihi isagoo celcelinayo soo celcelinayo can saalimin can abiihi maadaama marka ibnu cuyaynana dhowr jeer oo riwaayadan maqlay oo sidaa u hubo yaxya bnu saciidin ilqaطaan iyo iyo muusa bnu cuqbana ay wariyeen oo zuhri ay sidaa uga wariyeen azuhriyu can saalim can abiihi saa ay ugaga wariyeen riwaayada mawsuuladaa xoog badan marka oo mursalada ka xoog badan waana mas'ale marka aad culimmadu isugu dardareen waaye oo qolana ay wasliga rajaxday qolana ay rajaxeen irsaalka irsaalka dadka rajaxay waa badan yihiin marka tirmidi iyo bukhaari iyo a'immadaas waaweyn baa ka mida marka xadiidka abu daawuud isagu wuxuu keenay riwaayadan riwaayada mawsuulada ayuu keenay abu daawuud taas buu sheegay midii marka mursalada ahayd maba werininba kaannahu yamiilu isaguna marka wuxuu u leexanayaa riwaayat اlwasli arjax inay tahay marka tatabuc badan iyo istiqraac badan ay u baahan yahin kitaabkan marka tahdiibu sunanka cilalka oo qaamidka ah oo gumuudka ku jira aada ugu fiican yahay towjiihaadka masaa-isha fiqigana waa ku fiican yahay qofka daalibcilmiga marka tahdiibu sunanka inuu la akhristo kitaabka markuu ku ceshanayo inuu tahdiibu sunankan ku dadaalo oo aada u fiirfiiriyan cilmiga waqtigan waxa baabi'iyey waxay tahay cilmigii oo ama qofku waxaan hadalladaaan oo kale markuu aqriyo waa ku daala ama waa iska dhwaa iska dhigayaa markuu hal sadar hal safxo markuu aqri maago ma dhammaystiri karo limaada qusuur oo ku jira waayo yacni fahmi qofkii usuululfiqigii ma akhrisanaayo musطalixii si fiican ma u akhrisanaayo fiqigii laftirkiisii aad uma akhrisanaayo waxay sababaysaa marka kitaabadan inuu la soco waayo hadduu la soco waayona miiskuu ku tiirinaa maxaa booska gelaya marka rasaa'il yaryaraa gelaya rasaa'il yaryar oo dadka qoray qaarkood aanay baacda cilmiga ku lahayn ayaa la wataa marka meel walba lala ordaa rasaa'ishaas hadhow marka waxay keenaysaa qofka wixii uu risaalada ka akhriyey xataa inuu ku jeegareeyo culimmadan horta ninkan risaalada qoray ma lagu waafaqsan yahay waxaan uu sheegayo culimmadii hore salafka iyo a'immadii fiqiga horta ma ku raacsan yihin maba la isku dayayo marka haddii wax baartood kutubta kale aragto waxaa kuu soo baxayo sheekhan inuu gafay mas'aladan ku wahmiyey kan in wax ka qaldan yihiin inuu culummadaa kale waafaqay kuu soo baxaysalaakiin haddaad rasaa'il ag fadhisa marka cilmigii lagu fahmi lahaana aadan yacni fiirfiirinin weligaa marka qusuur ka bixi maysid qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa wahb bnu baqiya can khaalidin dad baa marka waxay u arkaan culummada in wax loo dhibaayo taasoo kale culummadu dad rasaa'il ku eg-eg maahan qadiiman waxadiian ba wax rasaa'il ku eg-eg maahane te culummada waaweyn kutub waaweynay alifaan culummadaanayna ka biyacadaan iyagayna kugu xiraayaan sooma fahmin laakiin adiga inaad meel isku xirxirto jumuud aan loo baahnayn la timaado taasaa marka waxaan fiicnayn ah in aalada aad barato culumta aad baratana aday dan kuu tahay manhajka aad u nisbo sheeganayso xaqiiqdiisaa ogaanaysaa man wailaa yacnii waxaad noqonaysaa mutashabbicun bimaa lam yucda waalmutashabbicu bimaa lam yucda kalaabisi towbay zuuri maantana haddaad salafka salaf salaf salaf ku hayso salafku waxay sheegeen iyo waxay qabaanna aadan war u haynin iyo kutubtooda mutashabbicun bimaa lam yucda oo markii mas'alada lagu weydiiyeba culamo mucaasiriin aad ka daba wareegaysa mucaasiriinta wax ka qaado wax ka baro laakiin ha kugu xidhaan culimmadii salafka qaala xadaanaa wahb bnu baqiya wahuwa wahbaan can khaalidin can yuunus can ziyaad bni jubayrin can abiihi can ilmugiirati bni shucbah qaala waaxsibu ana ahla ziyaadin ahbaruunii anahu rafacahu waxaan malaynayaa in reer ziyaad ay ii sheegeen annahu rafacahu ila اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam yacni annahu mugiirahu mugiira inuu nebiga u kor yeelay xadiidka qaala alraakibu yasiiru khalfa aljanaasa raakibku wuxuu fuulayaa janaasada gadaasheedu raa ayuu ahaanaya ayuu soconaya waalmaashii yamshii khalfahaa ninka lugaynayana janaasada gadaasheedu soconaya wa amaamahaa iyo horteeda wa can yamiinihaa midigteeda wa can yasaarihaa bidixdeedu soconaya qariiban minhaa meel u dhow wasaqu dhiciska yusallaa calayhi waa lagu tukadaa wayudcaa liwaalidayhi bilmaqfirati waraxmati labadii dhashayna waxaa loogu waxaa loogu loogu duceeyaa dembi dhaaf iyo raxmad xadiidkan marka isnaadkiisu waa saxiix musnad axmed buuna ku sugan yahay ibnu xibbaanna saxiixiisuu ku soo saaray ayb khaaabina waxa uu yidhi ikhtalafa annaasu fi salaati cala saqti siqdiga yacnii ilmaha dhiciska salaadda lagu tukanaya culimmadu way isku khilaafeen faruwiya can ibni cumar annahu qaal ibni cumar waxaa laga wariyey inuu yidhi yusallaa calayhi waa lagu tukanaya wain lam yastahilla iyounan baqaylinin wabihi qaala ibnu siriin wabnu lmusayab wa qaala axmed ibnu xambal wa isxaaq ibnu raahuuya kulamaa nufika fiihi alruuxu watamat lahu arbacatu ashhurin wacashar sulliya calayhi qof walbao afar bilood iyo toban u dhammaato yacnii ruux lagu afuufay waa lagu tukanayaa yani waa bannaantaha in lagu tukado qaylada iyo yacnii wax irfiga ku xihan waay uu leeyahy salaadda kuma xirno wa qaala isxaaq wainama almiiraafu bilistihlaal faama asalaatu fainahu yusallaa calayhi liannahu nasamatun taammatun qad kutiba calayhi alshiqaa'u wasacaadatu faliأyi shayin yutraku asalaatu calayhi isxaaq saas uyi ibnu cabaas waxaa laga wariyey ida istahalla wurriثa wasulliya calayhi ayb jaabirna saasoo kale ida istahalla sulliya calayhi wain lam yastahilla lam yusalla calayhi وbه qال أصxاaب الرأي وhuوa qول mالك والأwsاaعي والشhaaفiعي baabu الإsrاac bالجanاaزةi جanاaزada degdega lala degdego xukunka ku soo arooray caddayntiisiiba u baab yahay qال xadaثna مسدد qال xadaثna سفyاan عن الزهرiيi عن سacيid بن المسyب عن أbي هurayرaةa yبلغ bه النبي slى الله عليه ولي وسلم qاaل أsرicوu bالجanاaزةi جanاaزada la degdega fain taku صاaلxaةan hadday wanaagsan tahay oo tu wanaagsan ay tahay fa khayrun khayr yaa tuqadimuunaha ilayhi aa u hormarinaysaan wain taku siwaa daalika hadday sidaa waxaan ahayn ay tahay fa sharun shar ayaa tadacuunahu ka dejinaysaan can riqaabikum luqumihinna shar unbaad luqumtiinna ka dejinaysaan mar walba inaad iska dedejisaan ayaa idin wanaagsan diyaarinteeda in la dedejiyo diyaargaraynteeda duugta marka loo sii wadana in la dadaaliyo haddaan mafsado kale laga baqaynin in lala orda ma aha orod ma ahane waxaa weeyaan uun in socodka la boobo oo qabrigeedii iyo meeshii lagu duugayo deg deg loo geeyey qaala xadaثna msلm بn ibrahim qaala xadaثna شhucbaة can cuyaynaةa bni cabdiالرaxmaan bni jawshan can abihi annahu kana fii janaaزaةi cuثmaana bni abiاlcaas ayuu ahaa wakunaa namshi waan soconaynay mashyan khafiifan socod fudud falaxiqnaa abu bakrata baana soo gaaray farafaca sawطahu jeedalkiisii buu kor u qaaday faqaala laqad ra'aytunaa waan is arkaynay maca rasuuli lah sal slam rasuulka maciisa narmulu ramalan annagoo dadaal dadaalayna annagoo ruclaynayna ruclaynta hadda dadaalkuu ka wadaan ayb le ruclayn dhib u keeni karta meydka haddii ay tahay ama yacnii ay wax ka dhalanayaan taas iyada ma aha marka waa dadaalsiin un baa laga wadaa in la socod boobo aad loo dadaalo xadiikan marka isnaadkiisu waa saxiixan qaala xadaثna xumayd bnu mascada qaala xadaثna khaalid bnu اlxaariث xaa waxadaثna ibraahim bn muusa الraaziyu qaala akhbarana ciisa bnu yunus can cuyaynata bihada اlxadiiثi qaal fii janaaزaةi cabdiraxmaan bni samura waqaala faxamala calayhim baqlatahu wuxuu ku soo weeraray abu bakra baqashiisii yacnii baqashii buu ku soo orodsiiyey waa iyagoo tartiib u socdo waahwaa bالsawdi jeedalkii buuna markaa uu raariciyey ayb oo kor u qaatay oo jeedalkiibuu marka yacnii uu kor yeelay kor u qaaday marka uu saa uu baqashii isagoo markaa ku dhufanaysay u orado oo isagana marka uu rabo dadkaa inuu socodkaas khafiifkaa ka bedelo ayb qال xadثna mسdd qال xadثna أbu cawاnة عan yaحyى اmujabir mujabir mu idin qaala أbu dawuud huwa yaحyى بن cabdالlaahi التamiimiy can أbi maajidaةa can iبni mascuudi qaal sأlnaa نabiyna slى الlahu عalيه alي وsلم nebigeennan su'aalnay can اlmashyi socod maca اljanaaزaةi lala socdo faqaala maa duuna اlhabr faqaala waxa uu yidhi huwa isagu maa duuna اlkhababi bootinta ama tallaabada wax ka yar ka hooseeya yacnii socod aan tallaabo dheer aan ahayn bootin iyo waxa aan ahayn in yakun khayran khayr haddii uu yahay tucajalu ilayhi waa loo dedejinayaa wain yakun hayra daalika haddii uu yahayna fa bucdan liahli الnaar ahlu naarka fogaan baa u sugnaatay ama yacnii fogaan bay leeyihiin ayb labada kolba ayb hadday shar aad u wadaanna dee ahlu naar baad iska fogaynaysaan hadday khayr aad u wadaanna khayr baad u dedejinaysaan waljanaazatu janaazada matbuucatun waa la raacaa janaazada iyada waa la raacaa walaa tatbacu iyada wax ma raaco meeshaan waa marka meesha ay ka qaataan bacd ahlilcilmi waxay yidhahdaan janaazada gadaalaa laga socdaa matbuuca weeyaan iyada waa la raacaa laakiin iyada wax ma raacdo dadka intay ka hormaraan iyada gadaal laga soo wado ma ahan laysa macahaa maceeda ma ahaanaya man taqadamahaa qof ka hormaraya iyada qaala abu daawuud wahuwa aciifun xadiidkan waa daciif huwa yaxya bnu cabdillaahi wa huwa yaxya aljaabir yani xadiidka yaxya almujabirka yaxya aljaabirna waa la yidhaahdaa wahuwa yaxya ibnu cabdillaahi waana daciif qaala abu daawuud wahada kuufiyun wa abuu maajidata basriyun isagu ayb marka xadiidka kan waa daciif marka xadiidkan janaasada meel walba hore iyo gadaal iyo midix iyo midig waa laga socon karaa raakibka unbaa xagga dambe gadaal ka soconaya ayb وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه